iyada oo lagu wada maanta gelinka dambe madaxweynaha dalka mudane uhuru kenyatta inuu khudbad qaran ka jeediyo kulan wadajira oo ay yeelanayaan xildhibaanada baarlamaanka iyo kuwa sanatarada taas oo uu kaga hadli doono waxqabadkii xukuumaddiisa iyo tallaabooyinka cusub ee u qorshaysan inuu qaado sanadka dambe ayaa qaar ka mid a dadweynaha ku nool xaafadda islii ee deegaanka kaamukunji ee magaalada nairobi oo la hadlay warbaahinta star waxa ay ka hadleen waxyaabaha ay ka filayaan khudbadda qaran ee madaxweynuhu maanta jeedin doono waxayna ku baaqeen in la qaado tallaabooyin dheeraada oo dib loogu hagaajinaya dhaqaalaha dalka magacaygu waa khadar maxamed no horta aadan ugu faraxsanay inuu madaxweynaha hadlo mida kaleeta inuu annaga haddaan nahay businessleyda nairobi runaantaa soo dhoweynaynaa in ganacsigan canshuuraanta badan lasoo saaray in xoogaa hoos loo dhigo waa ujeedaa waddanka hadda lacag ma lahan business ma lahan shaqo ma jirto jasta arrintaasin inuu wax weyn nooga qaban doono inshaalla ka rajeynayna dadka abaara dadka u baahan in garab istaag la siiyo dadkaas in dadka wax loo qabto u baahno dadkaas taasna ku dhiirigelinayna duuba ka hadlo oona wax u qabto aadaan u rajeynayna ugaami weyna iguma jiro ilaahina naguma soo celi insha allah taasaan rajeynayna inaanu soo celinin kaafiyoga waana dhibe magacayga waa raxmaan maxamed waxaan jeclaa lahay madaxweynaha wadanka maadaama wadanka dhaqaale xumo sanadkan hoos u galay iyo sanadka hore lasoo dhaafay waxaan ka cawanaynaa maadaama cashuuraadkii lalo korshay alaabihii qaali noqday kastamkii waxbay gadanaynin dhaqaalihii hooseeyo inuu wax ka qabto baan rajeynaya insha allah saas baan ka codsalayn madaxweyne maadaamaaan naha dadkii wadanka sidii hore ma ahan canshuurihii waa lagu daray alaabihii sidaan kusoo qaadi jirna ma ahan wixii shalay aan wax yar kusoo qaadi jirna maanta waxaa alaabihii ka badan waan kusoo qaadanaa waan jeclaan lahayn boqol kiiba boqol ina laga dhimo magacaygu waa xuseen maxamed khudbadaas waxaan ka rajaynaynaa inay kheyr noqoto mid oo shacabka u dan ah mid ugu horeysa dad badanna waxay dhagaha yacni kor uga taagayaan madaxweynaha kaafiga ma soo celin doonaa lowdhanka ma soo celin doonaa maadaama cuduro kaloo cusubna la sheegaya dalka feejignaan uu ku jiro wadankana doorashooyin sii aadaya marka xaalada dadkana dhagaha kor u taagaan waxaan rajaynaynaa mid kheyr qaba inay noqoto ummadana anficiso wixii ummadda isku keenayo inuu ilaahay ka keeno ayaan ka rajaynaynaa beryahana ganacsigana hoos buu u dhacay sidii oo maxay aheede doorashooyinkan iyo cawuqa koronaha iyo saameynka abaaraha way iska jiraan haddana alxamdulilah abaarihii ilaahay baa dalka dulqaaday marka waxaan ka rajaynaynaa inuu hadal fiican ka yimaado dadkii abaaraha ay saameeyeen oo dhibaatooyinkii maaragtay oo ay aada u deeriyeen marka waxaan ka rajaynaya inuu maaragtay wax dadkaasna anfacayaan inuu kusoo daro qudbooyinkiisa walaahi kaafiyo haddii la soo celiyey waa arrin aada u xanuun badan waa laga soo kaban lahayay kaafiyo wixii hore iyo maxay aheedee bandawada hore loo soo saaray wadanka aad iyo aada loogu soo kaban lahay marka waxaan rajaynaynaa kheyran rajaynaynaa madaxweyneha inuu kheyr ku hadlaan rajaynaynaa waxay dhanka kale sheegeen in hoosu dhac weyn uu soo wajahay ganacsatada waxayna dalbadeen in laga dhimo canshuuraha si ay uga soo kabsadaan halista uu gaarsiiyey caabuqa covid sagaal iyo toban madaxweynaha khudbad qaran ayuu jeedinayaa haddii madaxweynaha waxaa fiican inuu ka hadlo arrimo aad iyo aad u badan sababtoo ah waddanka dhaqaale ma lahan awaaraha jiraan wax walbaa jiraan canshuurtaa la kordhiyey dhaqaalihii hoos u dhacay kenyaanka dhan qaarkooda dee tuuga isku bedeleen oo yacni haddii arkaan dhaqaale xumada waddanka ka jirta adagay ku dhacaya haddii madaxweynaha waxaan ka codsananaa maanta inuusan ku fikirin bandowga inuu mar laad u soo celiyo inuusan ku fikirin sababtoo ah waa inuu ka hadlaa siduu canshuurta u yareen lahaa siduu dhaqaalaha waddanka kor uu qaadi lahaa siduu yacni dadka abaarta ku jirta uu lacago badan uu meelaha magaalooyinka kaabatiyaha qaarka ugu siin lahaa siduu yacni kaabayaasha dhaqaala uu aad iyo aad ugu shaqayn lahaa inuu haddii wax walba maanta uu ka hadlaan rajaynayna insha allah dadka ay saameeyeen abaaruhu ayay dhanka kale dowladda ugu baaqeen in ay gurmad dheeraada u fidiso gobolada north eastern gaarisa wajiri mandheera waxay wajahayaan dhaqaale xumo aad iyo aad u daran waxaasna waxaa keenaysaa xitaa awaar jirto markaxinaha waxaan ka codsanaynaa magaalooyinkaas qaar inuu haddii abaartuu ka caawiyo doorashaa la gudagalayaa wadanka dhaqaalihiisna hoos ayuu u socdaa weeye kor uma socdo waddamada qaar ayakuu dhaqaalada hoos u galay ay soo kabsadeen oo kor u soo qanmadeen haddii ahaan la shidaalka haddii ahaan la becsharada hadda anaga maanta magaalada dugaabaanku leenahay sababtoo ah dekedaha canshuurtaa kordhoe lacagtii aan dadka ka qaadi lahayn oo alaabta oo gadi lahayn waxaa ka badan canshuurtii marka waxyalahan ka codsanaya inuu intaas uu aad iyo aad ugu shaqeeyo arrintaas yuusuf gaas star f m nairobi